xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shalay kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka kuwaas uu hogaaminayay shariif sheekh axmed kulankan oo la sheegay inuu ahaa mid hordhac ah ayaa socday muddo kooban sida lagu xusay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu muujiyey in kulamo kale oo dheeraad ah lala yeeshan doono mucaaradka daba su-aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah maxaa sabab u ah kulamadan deg dega ah ee xilligan dhacay arrintan ayaa waxaa laga waraystay injineer indiris xasan faarax oo ku sugan dalka dibaddiisa runtii waxaan dhihi lahaa arrinta xasan sheekh iyo shirka uu iclaamiyey saa la socotaan marka waxaa muuqato hawshii xasan sheekh iyo mataqaana dowladdiisu ay ay wadeen inay fashilantay maxaa yeelay dagaalkii mar haddii lagu fashilmay oo dagaalkii aada loogu fashilmay siyaasaddiina waxaad moodaa inuu fashil saameeyey mida kale beesha caalamka ayaa soomaaliya runtii talada ugu dambaysa leh waxaan beesha caalamka aynu ogolayna kama bixi karta maxaa yeelay waa maalgeliyayaal ayagaa maalgeliyo marka arrintaas waxaan u malaynayaa inay ku timid cadaadis beesha caalamka ka yimid inuu maanta la fadhiisto mucaaradkiisa inkastoo aan si faahfaahsan loo shaacinin qodobada kulanka dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha mucaaradka haddana waxaa muuqata in dowladda federaalka ay doonayso inay mar kale xidhiirsato isku soo dhawaanshaha dhinacyada siyaasadeed